ayuu kasoo saaray labada arrimoodba mid waraaqan u dirlaya wasaarada gaashaandhiga oo ku saabsan xiisada ka taagan beled xaawo in maaragtay arrintaasi rasmiga loo galo oo guddiga u codsaday in maaragtay guddi xaqsaadis oo xukuumadda iyo baarlamaanka ka kooban inay aadaan oo ay soo ogaadaan xaaladda rasmiga ah ee ka jirta magaalada baladxaawo oo ay la fadhiistaan dhigooda dalka kenya oo marka aan ogaano mataqaanaa xaaladda rasmiga marka inaan waraaqdaas aan u dirin wasaarada gaashaandhiga ku jirtay in sida loo midayn lahaa marka kolley arrintan oo tragediga ama naxinta dhacday kolley fursad bayna siin doontaa dhammaan dawladda oo qaybta fulinta iyo sharcidejintaba inaan fiirino ciidamadana sidii loo midayn lahaa oo hal ogaan rasmiga loo hooskeeni lahaa marka qoladaasaan kala hadalnay waxaana lagu heshiiyey in xubno ka xubno shan xubnooda si gooni loogu saaro oo ay wasaaradda kala xisaabtamaan iyo ciddii ka dambeysay weerarkaas kadibna aan warbixintaa la wadaagno golaha shacabka ee jamhuuriyadda